xildhibaan maxamed cabdi haykal oo ka mid ah golaha deegaanka boosaaso ayaa qalab dhisme oo dayactir iyo ballaarin loogu sameynayo m c h ka deegaanka kalabayra oo si isku tashi ah ay ku dhisanayaan bulshada ku wareejiyey maamulka waxgaradka aqoon-yahanka deegaanka kalabayr ee degmada boosaaso xildhibaan maxamed axmed cali haykal ayaa ka warbixiyey qalabkan dhismaha ah ay ku wareejiyeen maamulka deegaanka kalabayr ku bishaaraysta xaruntii hooyada dhallaanka oo aad ka heli doontaan waxa weeye adeegyadii dhalmada adeegyadii waxa weeye daawada noocyadeeda kala duwanayd adeegyadii waxa weeye tallaalka oo runtii markii hore boosaaso aad u aadi jirteen in hadda kadib marka dayactirkan uu dhammaado aad halkan ka heli doontaan hadduu alla idmo dhanka kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ee la wareegayey qalabkani dhismaha ayaa kaga mahad celiyey xildhibaanka iyagoona sheegay in ay wax badani ka qaban doonto dhismaha m c h kana aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa xildhibaanka waxaa weeye waa hawshii lagu amraday waajib baana khusaaraa waanan ka soo baxday aad iyo aad baana ugu mahadsan tahay waxqabad annagu waa u baahnayn in muddaaba laakiin waxaa dhacday xoogaa de caalamkasaa la socotaan hay-adihii iyo wax walbi way tabardarreeyeen muddaa lalahaa emseed baa laydiin dhisaayaa ma ay suurtoobin haddii marka iskutashiya aad hawsha ku keentay oo qalabkii keentay dowladdiina inoo qalabaynayso waa arrin aad u fiican waana ka qaybgelaynaa boqolkii boqol waa ka qaybgelaynaa waa aad baan u nadanaynaynaa waxaan u mahad celinayaa xildhibaan maxamed axmed oo m c hka qalabkii ugu horreeyey ugu deeqay waxaan leeyahay hawlka badaalo weli waa hogadii magaaladu aad iyo aad ba u kordhay way weynaatay waxay u baahan tahay waxyaalo badan oo uu ka mid yahay m c hku inta dhiman waxaan leenahay mas-uuliyiinta kaleoo deegaan ka soo jeeda iyo dadka muxsiniinta oo kale dhammaantood inay ka qayb qaataan xildhibaanada heer maamul goboleed xildhibaanada deegaanka kulliba waxaan rajaynaya insha allah inay qaybtooda iyaguna la yimaadaan deegaanka baahi badan baa ka jira dugsiga sare ayaa isagana qabyaynoo ah aad iyo aad baan u mahadininayaa dhammaan intii dadaal bixisay oo ku bixisay horumarka deegaanka deegaanka kalabayr ayaa lahayn m c h taasi oo ay bulshada haatan u istaagtay in ay si iskood ah u dhistaan m c h